Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Garsoorka ee Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa wareegta xafiiskiisa ka soo baxday waxa uu ku magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda. Wareegtadan oo si rasmi ah loogu magacaabay agaasimaha cusub ee wasaaradda ayaa lagu yiri ku socota Sharmaake Yuusuf Cali Ujeedo magacaabis agaasimo guud og madaxweynaha Galmudug. waxaa warqadan lagu yidhi wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka ee galmudug markii uu arkay qodobka konton iyo toddobaad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug marka uu arkay howlaha culus ee horyaala wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka markuu arkay aqoonta iyo waayo aragnimada mas-uulka hoos ku xusani uu leeyahay agaasimidda iyo horumarinta wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka waxa uu mudane sharmaarke yuusuf cali u magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka ee galmudug wareegtadan ayaa sidoo kale waxaa lagu yidhi waxa ay dhaqan gelaysaa marka uu saxiixo wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka ee dowlad goboleedka galmudug warqadanna waxaa ku saxiixan cabdulaahi axmed maxamed wakiil wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka ee dowlad goboleedka galmudug xilkan agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka ee dowlad goboleedka galmudug waxaa horey u hayay maxamed nuur maxamed oo wareegtadan darteed xilka laga qaaday sidoo kalena waxaa wasiirku uu agaasimaha guud ka dhigay sharmaarke yuusuf cali oo xilligan wixii ka dambeeya hogaamin doona agaasinka howlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka ee dowlad goboleedka galmudug